ayadana waxaanaan aqbalay oo dhaqanka soomaaliyeed iyo odaysha soomaaliya aan qaban hablaha in la tixgeliyo odadana laga tago dhaqanka soomaaliyeed ka mid maaha islaamku uma qabo meel islaamtu ku xusan tahay adooguna ku xaqiran yahay soomaaliya dhaqankeedana ka mid maaha islaamkuna ma qabo odayaashu maanta ka bacdi talada soomaaliya martika ma ahan waa u fadhinaa dowladaha midda hadda joogta iyo midda imaan doontana waxaan kula talinaynaa odayaashu inay ku yeeshaan dowr muhiim ah waa ku leeyihiin inaan la xaqirin annagu dhihi mayno sida aan qabo kolba anagu kootaan leenahay koota hanala siiyo siyaasadda koota aan ka qaadano dhihi mayno laakiin talada qaybtaan ku lahay waa u fadhina sow sidaas ma aha arrintaasi arrin dhaqabata ma ah odayaasha in layska hilmaamo oo la dib dhigo oo bulshada laga takooro nama qabato mana aqbali doono talada walahaan ku leenahay mana mana ka waa haddaan ka gaabinana maanta waa u fadhinaa marka taasna halkaasaan iyadana munaasabadan uga faa'iidaysaynaa